bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnama ee idaacadda radio baydhabo haashaan ka door korona dadkii somalilan lahaa kuma saafray ogee kamaalintii lamaad laha ka dhawaay magaalada baydhaba saraakiil ku tirsan ciidanka dowladda iyo amisom oo tababar dhahanka gebagabeeyay magaalada muqdisho qore daahir afrah oo ka dhimidih london ciidamada dowladda soomaaliya oo deegaano kala wareegay ururka al-shabaaba xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal oo deeri magaalada beledweyne jubbaland oo ku hadalay abaaraha ku jira deegaanada maamulkaasi akhbaraadka binaanka booliska nigeria oo badbaadi dadta afduublan jeysadi duhur fayle dhegaystayaal waybwa duhurnimo ahadew taariikhdana iyo eta tobanka oktoobar labada kun labaataniyo kowka intaasi wahaana qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan warkan anagu siciid ayaa intaasi inku jeediya doona haddii eebwen raallo ku nagada duhur faydha dhegaystayaal geeka iyo weyba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hadeelay qaar ku mid ah dadkii somalilan ha ku musaafuridi magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool hanase oo maalmihii laha dhaafi wadada haka jari dadkan oo saarnaay baaburto waweyn ayaa safar dhinaga dhulka eh haku marayn deegaano ku tirsan maamulka puntland galmudug hirshabeelle iyagoo oon ka dambeyntii hadeeri magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qaar ku mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed qeybaha shalga diisan ee bulshada magaalada baydhabo yaha dadkaasi ha ka dhawaay iyagoo oo dib u dejin lanka sameeyay milo ku mid ah isla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xubnaha guddiga wasiirada ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen uusan hel saare la socoshada xaalada dadka somalilan laha ku musaafuri ayaa ku sugan hadda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waybana la rajeeyahaye ingeeka markale diyaarada lakuuqaada qaar ku mide dadkii dhowaan haquuqahi deegaanada dowlad goboleedka deegaanada maamulka somalilan gaar ahaan gobolka sool ee laasaanood somalilan iyo eeda lanka dhaliili tallaabada ayaa ku musaafirdi dadkan soomaaliyeed ee shacab qiibasho shilgadiisan iska jara waa ku jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku suganay magaalada laascanood muddo tobanaan sana ku noolay hanaas oo iyo ka eedeyn inyo ku dambeeyen xaalada amni ee deegaanada xaalada amni ee magaalada laascanood bilihin ka dambeeyey ku jartiya saraakiil ku tirsan ciidanka dowladda iyo haan amisom oo oo lantowbari koorseeda u ka qaraxyada saraakiisha milatariga oo saraakiisha milatariga ee ku hoos shaqeeya howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom iyo ciidanka hooga dalka soomaaliyeed s n a yaha gebagabeey tababar shan maalmood oo ujeedshayahay sidii kordhanka qaadan lahay awoodaha wadajirka ee lakyarayo khatarta kokooyasa aaladaha qarahow ee la diyaari tababarkan oo yaha gebagabeydii tababarkan oo ha qaban qaabadii xarunta dhexe ee ciidanka amisom oo kaaladaasa kooxda taagerow howlgalka boqortooyada ingiriiska waana fududaytay xarunta taageerowka nabadda ee caalamiga i b s c yaweyba ku qeyb galay labaatiyo lama sarkaal oo militari oo laha ku shalxuli dhammaan waahaha amisom iyo ciidanka hooga dalka soomaaliyeed taliyo ku-xigeenka ciidanka amisom ee qaabilsan taakulaynta iyo saadka sareeya gaas garbi yawayba usa xusay in tababarka usa gacan ku jeysado doona koorseedo u ka halista qaraxyada iyo inkadambeyntii hergelinta waajibaadka howlgalka taliyaha kooxda taageerowka howlgalka boqortooyada ingiriiska colonel tricla iyo wayba usan hambaliyey ku qeybgalayaasha tababarka waybana usa ka booriyey in iyo si ballaaran aan ka adeegi doonaan si hoogan aan adeegsadan aqoonta lan tababari si lankoorseeda xalista kakooyi korta qaraxyada diyaaryan ururka al-shabaab injineerka anka sareeya ciidamada amisom cornel sahiid saadiq ayaa wayba usu xusay in tababarka usaya ka waqtasheyaha anka habboon waqtashay eedanka habboonay saraakiishan lasi waana muhiimnange koorseedowka walaha qarhow oo al-shabaab ayuu ku jeysdayaan gudaha gudaha soomaaliya tababarkan la xiriira koorseedowka qaraxyada lasi ciidamo ku tirsan haan dowladda soomaaliya iyo haan amisom yaha ka eede helo mararka qaar qaraayo khasaare jaysow lala fiirsow ciidamada dowladda iyo haan amisom islamarkaasina sheegdayang ururka al-shabaab oo ka dagaalamo gudaha soomaaliya qore daahir cafra oo ka dhimadi london faahfaahinta qodoboreedkan maxamed ali yunis shuuri ayaa nin dhamaystire guddoomiyihii guddiga madabbannaan ee reer danfirowka dastuurka waxaan ahaayay guddoomiyihii akademiya goboleedka afka soomaaliga aga dictor maxamed daahir afrax iyo ka amooday magaalada london ee dalka ingiriiska dictor afrax weliba hay aqoon-yahan iyo rugcadaa qoraa sheekooyinku qoran af soomaaliga qori sheekadii caanbahday maanafaay iyo kumida sheekooyinkuusa qori marxuum afrax weliba hay aqoon-yahan iyo qoraa soomaaliyeed oo kaxeel dheer qorowka afka soomaaliga iyo dhaqanka ebeeng naxariisada maxamed daahir afrax weliba ka dhaladay waana ka barbaaray soomaaliya walbarashadiis heerka sara iyo dhammaysidii usoo yar welibana haayay arday fayla markiiusu dhikadaaye fasalka sara weliba uswalku qori jira afafka soomaaliga carabiga iyo ingiriiska ditoorka weliba daabacay sheekooyin badan oo kumide sheekadii guurka sheeg kun sagaal boqol toddobaatiyo shantiyo qori iyo sheekadii maanafaay kun sagaal boqol toddobaatiyo sagaalkii iyo sheekadii galta macruuf kun sagaal boqol iyo siyeetonkii weliba uuse buugaag badan ku qoray afafka carabiga iyo ingiriiska af carabiga weliba buugka qori laka magacaabo oo nadda alxaruya kun sagaal boqol toddobaatiyo litii weliba saasaatow daabaci sheekooyin gagaaban oo af soomaaliya iyo carabiga haka bandhiki sidoo kale qoraaga weliba haayo curiye weliba markaasaas lamidde sameeyey riwaayadooyin lahaka bandhiki soomaaliya qayb kumidde riwaayadooyinkuusu qori weliba kumidde riwaayaddii durbaan been oo lahaka bandhiki masraxyada soomaaliya kun sagaal boqol toddobaatiyo sagaalkii afrax weliba saaslamada sheekooyinkuusa qori hayana haana ku saabsanaa musuq iyo akhlaaqdafayla iyo cadaalad darada ku jarta dalka abwaan xirsi dhuux oo kumida abwaanada soomaaliyeed weliba ku warbiyey taariikhda guddoomiyihii akademiyadda afka soomaaliga doctor daahir oo ka amuudi london taariikh badan kama hayo laakiin waxaa igaga filan intii aan ka bartay maxamed daahir afrax intaan wada shaqaynay howlihii aan ka qayb galnay iyo noocii isaga oo ahaa ee aan bartay run ahaantii kun sagaal boqol konton iyo labadii ayuu dhashay sida aan xogta ku hayo hase yeeshee waxaan ku tilmaami karaa halbowle ka go-ay afka soomaaliga iyo hal abuurkiisa waxaan ku tilmaami karaa tiir ka jabay muxuu ahaa afka iyo suugaantiisa waxaan ku tilmaami karaa halyey qaran oo aan la heli karin nuuciisu ay ku adag tahay bulshada in la helo waxaan ku tilmaami karaa geesi biirjeexa oo sida runtiiya ee muxuu ahaa u dhabar adeegay afartan sano oo ka mida noloshiisa inuu afartankaas sanaba geliyo naf iyo maal wuxuu heli karo afka soomaaliga iyo hal abuurkiisa wuxuu qoray buugaag aan la soo koobi karin oo ay kamid tahay uu kamid yahay buugga masraxa soomaalida uu ka qoray buug uu ka qoray masraxa soomaalida iyo suugaantiisa waxaa ka mid ah buugga caanbaxay ee muxuu ahaa maanafay la yidhaahdo wuxuu door libaaxle ka qaatay dib u heshiisiinta soomaaliya isagoo ahaa dadkii abaabulay ka mid ahaa dadkii abaabulay shirkii carta ilaa uu dhammaado shirkaas uu najax noqdana u taagnaa wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan ka mid a dowladda carta wuxuuna ka doortay intaasoo dhan uga muhiimsanaa mar walba shaqooyinka uu hayo midda uu hayo afka soomaaliga ee uu sida friiga ku qabanayay hadda u dambeysa uu ahaa guddoomiyaha muxuu ahaa guddiga dastuurka madaxa bannaan waxaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal uu ka shaqaynaya howlaha afka iyo hal abuurkiisa marka afrax ma aha noociisa nimaan helayno laakiin insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynaynaa midka khayr badan inuu noo geliyo booskii uu noogu jiray insha allahu tacaala intaa muxuu ahaa aan kusoo koobo ma sifayn karo run ahaantii
sanadka markii uu sahay kun sagaal boqol iyo siyeetonkii sheekadii galta macruuf iyo weliba ka bilaawatay oo taxnee xidigta oktooba welibana hay wargeysi maalinlee wallunku akhriisada jari dalka dowladda soomaaliya oo xilligaas jarti iyo ku xumaati qoraallada sheekadaas ku saabsanaay yoo sheekada maraasa qaybtay soddoy toddobaad iyo la roojiye walyar kureed kun sagaal boqol siyeetiyo kowdii ditoorka iyo gebi ahaanba dalka faaruujiye soona markaasay ku doorbadi in dalka binaansheeka noolada eedyadaag mahadsanta shuuriye ciidamada qeybta labaatiyo toddobaad ee hoogga dalka soomaaliyeed iyo howlgallo weybayo ku sameeyeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoo ururka al-shabaabna kala wareegay deegaano ku tirsan isla gobolkaas saraakiisha howlgalka hogaamiyaasi iyo weybayo sheegan in deegaanada howlgallada laka sameeyay andhow deegaanka haji cali oo hooseeda degmada cadarleh mararka qaar dadka ka dhibaatay jiran ururka al-shabaab howlgallada iyo hogaamiyayaha taliyaha iyo hogaamiyaayen taliyaasha taliyaha guutada afraad saney cabdulle iyo taliya ku-higeenka qeybta labaatiyo toddobaad genaraal saalax muumin muuse iyo saraakiil kale weybana ciidamada iyo luureegana deegaano ku deegaano ku sugnaayeen ururka al-shabaab afhayeenka howlgallada howlgallada iyo xidhiirka bulshada ee qeybta labaatiyo toddobaad ee ciidanka hooga dalka soomaaliyeed xidigle xasan siyaad maxamed yowibose sheegay in ciidamada howlgalka iyo kaluureegin deegaanada bursa sheekh daanyarey birta dheer iyo meelanku dheerayna deegaanka nuurhooshow iyo deegaano kale sidoo kale weybaose sheegay in ciidamada hooga dalka iyo howlgallada sii wada doonaan ilaa anta deegaanada kale oo weli ururka al-shabaab kuku suganyin gobolka shabeellaha dhexe amni buuh laku xaqiijiyo ciidamada hooga dalka soomaaliyeed ayaa mararka qaar weybayo howlgallo shalgadiisan ku sameeyeyna deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe balse mararka qaar iyo weeraro mararka qaar weeraro kulakulomayaan ururka al-shabaab xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal oo geedka deeri magaalada bay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa goor dhawayti way badeeray hubno ku tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo si weynna meelahan ka dhawaayan mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka xubnaha wafdiga iyo weyba u sogaamiyey gudoomiye ku-geenka guddiga gudoomiye ku-geenka guddiga doorashooyinka heer federaal mawliid matabaan weyba garoonka diyaaradaha ka dhawaayay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan isla gobolka xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa kormeero doona goobaha iyo ka dhiyo doonta doorashooyinka xildhibaanada agalka hoose ee golaha shacabka maadaama magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo taala labaatiyo shan kursi oo ku mid ah kuraasta golaha shacabka sidoo kale xubnaha wafdiga iyo weyba kulamo shalgadiisan iyo laqaada doona maamulka gobolka hiiraan saraakiisha shalgadiisan ciidamada hooga dalka ee ku sugan gobolkaasi iyagoo oo ku dhegaysada doonaan warbixino la xiriira amniga goob amniga goobaha iyo ku dhigi doonta doorashada guddiga doorashooyinka heer federaal iyo horey anseedi deegaan deegaano ku tirsan dowlad goboleeda ku jira dalka weybana dhowaan iyo boogdana degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo ku mid ah goobaha aan ku horeeya ee la qabanqaabiyahaya doorashada golaha shacabka weli warkii duhurnimo radio baydhaba ayaa dhegaystayaal la socotaan madaxweyne ku-higeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wefduus hogaamiyow yaa oo muddo howlo shaqa aan ka maqanaay dalka binaanshay ayaa geeka laha ka dhawaay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka shabeellaha hoose xarunta gobolka jubbada hoose ee kumeelgaarka madaxweyne ku-higeenka oo warbaahinta kala hadlay qeybta nasashada ee garoonka yoibson koring mahadnagay dhammaan mas-uuliyiintii ha ka dhawaaytii garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo sidoo kale waybaso ku hadlay xaaladda abaaraha ku jira deegaano ku tirsan jubbaland isagoona fari ganacsatada iyo hay-adaha samafalka iyo kaalamo deg dege deersiyan dadka abaaraha saameynta kuweeladi wayba usintaasay ka daray madaxweyne ku-geenka oo geeka gadaalhankanagdi magaalada kismaayo in dadka abaaraha saameeyan iyo maamulka jubbaland anti awoodu ah ku garab suramo doonaan hay-adaha walaha hay-adaha deeqda biyow iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ka nool magaalada kismaayo guud ahaan jubbalandna ka codsaday in gargaar deg dega lala deerah dadkaasay maatade warka duhurnimo radio baydhaba ayaa dhegaystayaal la socotan akhbaaraadka banaanka booliska nigeria iyo badbaadi dad afduublanjeysidii kokomide horeyntii ankuinayti ee dhibanayaal afduub lankajeysidi ayaa kudhii waqooyiga dalka nigeria kudib markii laha badbaadi ankiyaraan boqol siyeetiyo todoba qof oo ka jaraan ciyaal sida xaqiijiye booliska gobolkaasi ciidamada ammaanka ee nigeria ayaa ku badbaadiyay lahaystayaasha kayn kiyaala gobolka za gobolka zamfara gobolka zamfara meelaas oo ka jiran toddobaad iyo inku badan sidaa uuse sheegay afhayeenka ciidanka booliska gobolkaasi wayba uu sidoo kale sheegay in si shuruud laange laha kadhi taas oo muujiyasa in lambiina walmada furashe hay-adaha amniga nigeria ayaa sii wada doona shaqada si lan hubiya ammaanka guud ee muwaadiniinta dalka nigeria dadkan ayawayba afduubday burcad xubaysan oo ka howlgalaasa keymaha fog ee waqooyi galbeed ee nigeria warkii dhegeystayaal duhurnimaadu radio baydhabo ee beledka baydhabo aysiinku dhegaysadaa sangan antayaniinkeegii siciid yahasin jeedyaay boorowna farsameeyey amaanaalla